barasaabka ismaamulka mandheera cali ibraahim rooba ayaa maanta ka xarig jaray magaalada mandheera hotel camaara oo ah hotel cusub oo casri ah kaasi oo laga hirgeliyey magaalada mandheera waxa uuna barasaabka kusoo wareegay qeybaha kala duwan ee hotelkaasi uu ka kooban yahay kadibna waxa uu warbaahinta kula hadlay gudaha hotelkaasi isagoona ugu horeynbaa u mahad celiyey milkiilayaasha hotelkaasi camaara waxauna dhanka kale ganacsatada u dhalatay ismaamulka mandheere uu ku booriyey in sidaan oo kale ay deegaanadooda u maalgashadaan si dhanka ganacsiga iyo weliba shaqo abuurka dhalinyarada ay qeyb uga qaadato barasaabka oo arintaasi ka hadlayay waxa uu yidhi maanta waxaan joognaa hoteelka cusub oo amaara magaalada mandheera alxamdulilah ilaha mahad iska leh dadka rasilmaalka dhulkoodii soo gashtaa ilaahay ka soka mahad iska leh wadaninimada waa shay aada u muhiim waxaa la rabaa mar walbo annaga ummadeenii soomaaliyeed reer mandheera reer wajeer reer gaales lacagtoodii waxay gashtaa nairobi iyo meelaha kale iyo kauntiyaasha kale rasilmaalkana ummadeenna u baahan horumarkana ummadeenna u baahan dadka macaamiisha moogtahay ka raadsada risqiga magaalooyinkoodii wadaninimada moogtaha lagu tilmaami karaa meeshanna waa meel aada u qurux badan aad iyo aadaan ugu faraxnay hotel casri ah oo swimming pool leh oo conference facilitiesna leh restauranta leh meel galabihii lagu qaxwaystana leh marka waan ku faraxnay aad iyo aad waxaan u malaynaa hadday ugu yaraatana ilaa labaatan qof iyo labaatan iyo shan qof oo shaqaale ah inay meesha fursad ka helayaan sida waddanku ugu hormari lahaa ama countiga ugu hormari laheedna waa marka dadka badi ay rasilmaadkoodii meesha soo gashtaan beddelkii la dhihi lahaa dowladda countiga imisaa qof ay shaqogelisay dowladaha adduunka oo dhan inta qof oo dowlad u shaqayn karta way yar yihiin private sector investment baa shicibku ka faa'iidaysan karaa dadkii ismaaciil iyo iyo qaraabadiisii oo fursaddan meeshan moogtahay rasilmaalgelista moogta ku go'aan gaaray ilaahay ka soke mahad baan idiin celinaynaa annagana dowlad goboleedka mandheera wixii taageeroon idin siin karno waa idin siinaynaa waxayna tusaysaa wadaninimo waxaan rabnaa dadweynaha kale oo soomaaliyeed oo bayc mushtariyaasha ah oo moogtahay meelaha kale waddankan lacagtoodii gashtay inay soo towaan lacagtaas countigooda u baahan rasilmaalgeliska countigooda u baahan private sector investment hal qof uu sameynaa noocan camal directly labaatan iyo shan ilaa soddon qofaa shaqo ka helaa indirectly beeralayda reer mandheera oo dhanna meeshay fursad ka helayaan dukaamahana meesha fursad ka helayaan waxaana rabnaa habka moogta countiga ku hormari laheedna waa taa waad ku mahadsanta aad iyo aad insha allahu tacaala annagana mas-uulkii countiga haddaan ahay iyo walaalkaygii deputy governor iyo odayaasha magaalada oon isla joogno ilaah baan idiin baryaynaa insha allah inuu ilaah idiin barakeeyo hotelkani cusub ee maanta uu ka xarig jaray magaalada mandheera barasaabka ismaamulka mandheera cali ibraahim rooba ayaa noqonaya hotelkii ugu horreeyey oo noociisoo kale ah oo laga furo magaalada mandheera sida qeybta dabaasha oo aysan lahayn hoteelada kale aadna usoo jiidatay bulshada ismaamulka mandheera maxamuud maxamed sheekh maxamudulafagr warbaahinta ista mandheera